galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya bisha noofembarna waa saddex sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabeena toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah kulan lagu xallinayo khilaafka siyaasadeed ee galmudug oo soddonkii bishaan baaqday qodobada bishaan dhacaya odayaasha dhaqanka koob iyo toban beeloodna ay isugu imaanayaan
koob iyo toban beelood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin odayaashoodana waa la yaqaan ayagaan isu keenayna insha allahu kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanadka ee aqalka sare oo tala meel la dhigo la og yahay dibna aan laisku qabsan haddii aan la yidhaha taasaan ugala jeednaa shir
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dadaal ay hay-adda u n h c r ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta qaxoontiga soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
koox matalaysa dowladda bakistan ayaa wadaxaajood ay xal ku gaadhayaan la yeeshay koox muslimiin ah oo waddankaasi ka dhisan si ay xalal uga gaadhaan saddex maalmood oo isu soo baxya ah oo ay samaynayeen kooxahaasina ka samaynayeen xarunta maxkamadda sare ee dalkaasi bakistan iyagoo ka mudaharaadayay sii deynta haweeney masiixiyada oo lagu eedeeyey inay ku xadgudubta nebi maxamed waxaanay dowladda waddankaasi ogolaatay heshiis dhigaya inay qaado tallaabooyin sharci oo haweeneydaasi ka hor istaagaya in ay dalka ka baxdo iyadoo maxkamadduna dhigaysa amaba dhigaysa codsigii ahaa oo ka dhan ahaa gabadhaasi in la sii daayey xubno ka mida kooxda t l y r ayaa xidhay jidadka magaalooyinka waddankaasi iyagoo isu dhacu dhex maray ciidanka booliska muuqaal laga duubay soobaxyadaasi islamarkaana lagu duubay telefoonka gacanta ayaa muujinaya mid ka mida dadkii mudaharaadayay oo ridaya bastoolad isusoobaxyadan ayaa bilaabmay subaxnimadii arbacadii kadib markii maxkamadda sare waddankaasi bakistan ay taageertay ambiil ay aasiya baabi ay ka qaadatay go'aan hore oo ahaa in ay dambiilo tahay
iyada oo maalmo yari ay ka harsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ayaa waxaa soo badanaya cabsi laga qabo dadaalada ruushka uu ku doonayo in uu ku majaxaabiyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka maraykanka xitaa xilli aad uga fog doorashada toddobaadkan ama tan madaxtinimo ee sanadka labada kun iyo labaatanka saraakiisha gaashaandhigga iyo kuwa hay-adaha kale ee amniga ayaa ka walwalsan in dadaalada mooska ay ku abuureyso midhaha kala qaybinta iyo is-afgarawaaga ay gaarayaan in ciidanka maraykanka ay duulaan saraakiisha difaaca maraykanka ayaa sidoo kale ka walaacsan qorshaha ruushka ee ku salaysan kala qaybinta taasoo uu marayo dariiq aanan rasaas iyo gantaallo ahayn balse ah qoraallo iyo faafin warar been abuur ah
toddoba qof oo ka mid a dadka masiixiyiinta tirada yar ee ku dhaqana dalka masar ayaa dhintay kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen jincmihii shalay kooxda weerarka qaaday ayaa rasaas ku furay gaadiid basaso oo ay saarnaayeen dadkani xilli ay marayeen bartamaha gobolka miya war ay soo saartay kiniisadda qibdiyiinta ee waddankaasi masar ayaa ku sheegeen in lix ka mida toddobada qof ee dhintay ay isku hal qoys ahaayeen halka sidoo kalena weerarkaasi ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toban qof oo kale dadkii weerarka geysta ayaa la tilmaamay in ay goobta ka carareen kadib markii ay weerarkaasi fuliyeen kooxda dowladda islaamiga ah ee is ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sida ay ku sheegeen amaba ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka ee amaq booliska magaalada new york ayaa sheegay in laba gabdhood oo walaalo ah oo u dhashay dalka sacuudiga oo meydadkooda laga helay webiga hudson ee magaalada ama degmada manhattan ee magaalada new york ay aad ugu badan tahay inay isdileen taliyaha waaxda dembi baarista new york dirmod shaya ayaa sheegay in taala faaric iyo oo ah lixi toban sano jir iyo rotana faaric oo ah saddex iyo labaatan sano jir ay rumaysan yihiin in ay dhimasho ka doorbideen intii ay ku laaban lahaayeen sacuudi carabiya shaya ayaa sheegay in gabdhaha gabadha yar ay u badan tahay inay webiga gashay iyada oo nool meydadkooda ayaa la helay iyaga oo dhexda iyo canqooyada koollo isaga xidhan sida ay xaqiijiyeen booliska booliska waxaa kale oo ay sheegeen inay ogaadeen in dhimashadooda uusan ku lug lahayn qof saddexaad kadib markii ay dib u eegis ku sameeyeen muuqaalo markhaatiyaal iyo kaarar banki ay cunto ku iibsadeen hoteello ku degeen islamarkaana ay gaadiid ku raaceen warbixinta booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in gabdhahan oo ku noolaa sacuudiga muddo oo ku noolaa dalkan maraykanka muddo saddex sano ah ay dhici karto in ay dalbadeen magangelyo ama ay la kulmeen dhibaatooyin dhinaca jirka ah
galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaarhaysa washington soddonkii bishan waxaa baaqday kulan hore loo qorsheeyey inuu ka dhaco magaalada gaalkacyo kaasoo ujeeddadiisu ahayd in lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee la hadhay maamulka dowlad goboleedka galmudug kulan kaloo fikirkiisa ay qayb ka ahaayeen amaba ay lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ugu jira beelaha degaaga galmudug ayaa la sheegay inuu haatan dhacayo toddobada bishan wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrinta ka waraystay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid a odayaasha qamaqaabada shirkan ka wada magaalada gaalkacyo
wuxuu ku beegan yahay shirka kale qabsoomidiisu toddobada bishan maanta aan ku jirno haddii alla yidhaahdo kullina waa u ballansannahay shirkaasina insha allah waxaan rajaynaynaa xal waara oo galmudug in lagu helo haddii alla yidhaahdo sida muuqata hadda ii sheegtay waxaa ka dhiman afar cisho saansaan diyaargarowna gaalkacyo kama kama muuqato marka ma la oran karaa mar kale dib u dhac shirkaa ku imaan karaa
wa waxaan filaya inuusan ku imaan doonin haddii alla idmo diyaargarowgiisanu dee ma ahan dowlada meesha ku shiri maayaana waxaa ku shirahaya dadkii galmudug iska lahaa magaaladana iska lahaa qabanqaabo weyn oo haddii alla ku idmaayo ma jiraan ma garanaysaa meelo kale laga doonaye maadaama dadka u yeerana dadkii magaaladan iska lahaa hadday siyaasiyin yihiin iyo hadday ismad yihiin dadkii magaaladan iska lahaa weeye wax badanna waa noo diyaarsan yihiin haddii alla yidhaahdo toddobada bishana waa rajaynaya inuusu dib uga dhici doono haddii alla idmo dhinacyada galmudug isku haya inay ka qayb galaan weliba galmudug cadaado iyo dhuusmareebay kala fadhisaa arrintaa midya qorshaysan tahay
annaga xalka iyagu waxa weeye gogoshaan waxaan u dhiganaa in la helo galmudug xalkeeda in la helo ayadaasuu ku salaysan yahay midda raba in laysugu yimaadana waxa weeye in la helo xal waaro mid bulsho iyo mid siyaasadeed labadaba in la helo haddii alla yidhaahdo waxa weeye muddadii ayaa dib u dhacday haddana muddadaasaa loo qabtay sidaasuuna ku soconaya haddii alla yidhaahdo
isqabqabsiga dowlad goboleedka galmudug ma ahan wax cusub madaxweyne xaafa ku yimid isqabqabsi kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyey uu meesha kaga baxay hadda mar labaad isqabqabsi kala taagan arrintaa isqabqabsigaas oo laalaabanaya maxaa soo celceliya
runtii anigu waxaan dhihi karaa waxaan u aaneynhayaa bulsho waliba horta markii maamul ay dhisato ama bulsho ahaan ay ku nool yihiin waxa weeye dadku qaybo qaybo weeye waxaad moodaa in maadaama siyaasiyiintu sidaa sheegtay qabqabsiga uu ka yimi haddana isimadii iyo oday dhaqameedyadii milkiilayaasha lahaa milkiilayaasha ahaa oo deegaanka iska lahaa laftigooda waxaa ku yimi dibadhac iyo inaysa is ogeyn iyo inaysa isku imaan midda aan rabna maanta inaan ka toosinna waxa weeye dadkii dhaqanka ahaa ee milkiyadan isagu lahaa madaxdana ka ahaa bulshada in loo yeero oo tala meel la dhigo la og yahay dibna aan laisku qabsan haddii aan la yidhahdo taasaan ogala jeednaa shirka maanta odayaal cayiman oo laysku og yahay oo aada leedihiin ma jiraan
way leeyihiin dadku odayaal dhaqan buu leeyahay waa la yaqaan koob iyo toban beelood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin odayaashoodana waa la yaqaan ugaasiyo iyo suldaamo iyo oday dhaqameedyo kulli waa leeyihiin qabiil aan lahayn aan la aqoonna ma jiro ayagaan isu keenayna insha allahu kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanata aqalka sare
ugu dambeyn rajada aad ka qabtaa in shirka xal waara looga gaaraa xaalka siyaasadeed ee galmudug iyo weliba in laysu soo dhaweeya dowladda dhexe
si fiican dowladda dhexe horta dowladdeedii weeye ummadda somaaliya dhan bay ka dhexaysaa xalkeedu waa la helayaa dowladduna ma ahan shacab diidna ma ahan maamul diidna ma ahan wixii laftigooda ay qaldahayaanna waa laga qabanhayaa wixii ay sax ku yihiinna waa lagu raacayaa galmudug gudaheedana de waa midda aan kuu sheegay dadkii baan iska warqabin oo maaragtay muddo meel jira marka inqilaafkaas aan ka saarno meesha haddii alla yidhaahdo waxa weeye boqol kiiba boqol mid anigu aan rajo ka qabo dad badanoo ilamidina ay rajo ka qabaan weeye haddii alla yidhaahdo
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxau ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mida odayaal qabanqaabinaya shir magaalada gaalkacyo ka dhici doona toddobada bishan waxaana uu warramayay waryahayaga magaaladaasi gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
maalmahanba waxaa dalka kanada kulamo ku lahaa ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ugu qaabilsan geeska afrika ambaashador maxamed cabdi afey iyo wasiirka qaxootiga socdaalka iyo jinsiyadaha dalka kanada axmed xuseen labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo caawin lahaa qaxootiga soomaalida ah ee ku jira xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab ee dalka kenya sahre cabdi axmed ayaa wareysatay danjire maxamed cabdi afey ugu horeynna waxa ay weydiisay cidda uu la kulmay iyo rajada ay ka qabaan caawinta qaxootigan soomaaliyeed socdaalka aan canada aan ku imaaday waxay daba socotaa socdaal aan wadamada qaarkood aan ku tegayay oon ku saabsan xaaladda ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa oo qaxooti ku ah ilaa iyo labaatan iyo toddoba sano isla markaasna aan dareensanaa inay suurtagal tahay in la iloobi karo xaaladooda iyo daryeelkooda ayaan dowladda canada oo hay-adda u n h c r aada iyo aada uga caawisa daryeelka qaxootiyaha caalamka iyo taakuleenta ayaan halkan u imaaday inaan dowladda aan oga waramo islamarkaasna aan ka codsado taageero ay siinayaan qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa waa garta marka taageerada aad u doonaysad ma dib u dejin in loo helaa ma in wax kaleeto loo sameeyaa taageero nooceeya ayay tahay taageerada aan doonayna waxaa weeye taageero ku saabsan xal waara si looga heli lahay xaaladday ku nool yihiin waddankan canadana horaan waxa ay ay ay noo suurtageliyeen inay qaxooti badan oo caalamka wadamada kale kasoo barakacay ay dib u dejin u sameeyeen oo ay ku jiraan qaxootiyaha soomaaliyeed islamarkaasna aan ka codsanay inay numberka qaxootiyaha soomaaliyeed ay siiyaan kor loo kordhiyo iyadoo ka turjumaysa duruufooyinka dadka ay ku nool yihiin labaatan iyo toddoba sana qaxootiyaha ku yaala waddanka kenya iyo ethoopia djibuuti eritrea yemen ilaa iyo uganda islamarkaas iyadoo xalka kale aan ka raadinayna ay tahay inay wax nagala qabtaan arrinta ka cakiran dhinaca dhinaca waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiyaha kusoo barbaaray oo waxbarasho ziyaado raba inay sii samaystaan islamarkaasna waddankan u ahaa wadamada inta hadda ka horeysa dhalinyaro soomaaliyeed oo qaxootiyaha ay u yimaadeen waxbarasho laakiin fursadooyinka ay yaraayeen oon jeclaystay inay fursadooyinkaasi wax ka kordhiyaan waana isla afgaranay waana isla fahanay markaan oga warramay duruufooyinka halkan jira inay arrintaasi runtii ay u baahan tahay baahi jirta ay tahay wax laga qabtana ay u baahan tahay waa garta marka ilaa iyo haatan dowladda canada ballanqaad cad oo ay isla meel dhigteen miyaa jiro oo inay qaxootiga dadka wax u qabanayaan ah dowladda canada caalamka qaxootiyaha kusoo barakacay ayay wax ka qabtaan oo hay-adda ay ka caawiyaan soomaalida keli ma aha barnaamijka aniga aan aan aan diirada aan saarayna waa barnaamijka qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku cakiran xaalooyinka qaxootiyaha dhowr iyo labaatan sano waxaanan arrintaasi ka wada hadalnay oon warbixin ka siiyey wasiirka socdaalka ee dowladda canada waxaa kaloon warbixin ka siiyey guddiga baarlamaanka oo u xilsaaran arrimaha dibadda oo baarlamaanka canada iyo warbixin waxaan ka siiyey hay-adaha daneeya arrimaha bini-aadamnimada iyo taageerada bini-aadamnimada loo fidiy oo waddankan canada ka shaqeeya iyo islamarkaasna private sectorga dadka maaragtay si iskood iyaga u caawiya qaxootiyaha caalamka Waa oo gartay.
runtii aan aan isleeyahay eh, arrinta hadda aan aan aan warbixinta aan siiyey inay wax badan ka bedeli doonto caawinaadkay siin doonaan mustaqbalka qaxootiyaha soomaaliyeed oo xorooyinka hadda aan kuu sheegay ku nool waxaa jirta in qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xerada dhadhaab ay aad cabasho fara badan u muujiyaan raashinka laga jarto ku yar iyo marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka meelaha qaarkood ay ka cabanayaan haddana inay jirto in ay leeyihiin xabsi korka ka furan ayaan ku jirnaa ma dhaqdhaqaaqi karna xataa dhinaca kenya ma aadi karno dhinaca xuduudda jubbada hoosena ma aadi karaan marka dowladda kenya lafteeda ma kala hadasheen in qaxootiga dadka ah kuwa dhibanayaasha socdaalka u baahan xataa inay u fududeeyaan dowladda waan kaga hadalnay anagoo mar walba waxaan u taaganahay runtii wax caawiya qaxootiyaha eh, dowladda kenya iyo dowladaha kaleo martigeliya inkastoo mar walba annaga aan u mahad celina haddana mar walba waxaan kala hadalnaa wax walba oo qaxootiyaha noloshooda fududeyn kara Eh, shirar badan ayaa runtaasi arrintaasi aan ka galnay Eh, waxaana ugu muhiimsaneed shirkii dowladda kenya ay martigelisay oo dowladaha ku bahoobay urur galbeedka igaad ee soomaalida martigeliya geeska africa ay ku shireen islamarkaasna ay soo qaadeen wax walba oo fududeyn kara nolosha ee qaxootiyaha mase hadda socdaalkii aad sheegtay hadda oo muhiim noo ah inay dadka fursad u helaan inay bi- beecsharo samaystaan xalada ka baxaan mase tacliinta ardayda runtii aada iyo aada u aqiran oo u baahan in loo helo tacliin ziyaade ah islamarkaasna loo fududay inay xarooyinka ka baxaan oo tacliinta meel walba meel xarada ka baxsan ay ay ka raadsadaan marka waa arrima runtii maalin walba wadahadalkeeda aan ku jirna insha allahu aan rajeynayna mustaqbalka in natiijo laga gaari doona rasmi ah
kaasina waxa uu ahaa danjire maxamed cabdi afey waa ergey gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ugu qaabilsan geeska africa waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da sahre cabdi axmed halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a dhinaca kale hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano u n h c r ayaa ku boorinaysa wadamada dunida inay qaabilaan dadka cadaadiska iyo gacan ka hadalka wadamadooda uga soo cararaya dadkaas oo ay ku jiraan raxanta muhaajiriinta ah ee iyaga oo cagahooda maalaya soo u kusoo wajahan qa- dalkan maraykanka wariyaha v o e da lisa shaleyn ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva waxaa soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in dadkaasi uu ka hor joogsan doono inay maraykanka soo galaan isagoo u diraya siddeeda boqol oo askari si ay u ilaaliyaan xuduudda maraykanka iyo meksika ay wadaagaan u n h c r ayaa sheegtay inay wax ka eegayso inaanay ahayn miisaamada sharciyadda uu waddanin u haysto in uu xuduudda ka xidho dad qaxoonti ah iyo weliba kuwa magangeliya doon ah laakiin bay tiri u n h c r sharciyada caalamiga ayaa si cad u sheegaya in qof kastoo noloshiisu ay halis geli karto uu xaq u leeyahay inuu raadiyo magangeliyo uu kaga faa'iidaysanayo difaaca caalamiga afhayeen u hadlay hay-adda u n h c r oo la yidhaahdo andre h mehig ayaa u sheegay v o a in hay-addiisu ay ku wargelisay waddamada ku yaalla dariiqa dadkan ka soo cararaya koonfurta ameerika in laga yaabo inay ku jiraan dad badan oo si dhab ah noloshoodu ay halis ugu jirto Our position globally is that the individuals who are fleeing persecution and violence need to be given access to territory and protection, including refugee status determination procedure.
mowqifkeena caalamiga ayaa ah in dadka ka soo cararaya cadaadisyada lagu hayo iyo rabshadaha loo baahan yahay in galaangal loo siiyo meelaha ay magangelyada u raadiyaan laguna difaaco iyadoo la siinayo waraaqaha qaxootinimo haddii marka dadka dhibaato ka soo cararaya ay meksiko soo galaan waxay u baahan yihiin in hannaanka magangelyo ee meksiko la marsiiyo sidaas oo kale kuwa maraykanka soo gelaya waxay xaq u leeyihiin magangelyo iyadoo loo marayo hannaanka maraykanka Those entering the United States need to be provided access to the American asylum system.
mehig waxa uu leeyahay u n h c r waxay aad uga walaacsan tahay xaaladda bani aadamnimo ee ka taagan dariiqa ay dadkan soo hajiraya ku socdaan waxaana uu yidhi waxaa jira halis ay ugu jiraan qafaalasho iyo amni xumo oo ka jirta halka ay isu soo biimaynayaan waxaana uu intaasi ku daray inay tahay arrin ay tahay in si deg deg ah wax looga qabto iyadoo la qaabilayo dadkaasi lana siinaya waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha waxaa kaloo uu sheegay in eh, dadka magangeliya doonka ah difaaca caalamiga ahi uu sharciga siinayo in loo fidiyo ka hor inta aan go'aan laga qaadan in dib loo celiyo amaba laga xidho xuduudaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka mexico ayaa ku soo warramaysa in kun toddoba boqol iyo afartan qof oo magangeliya doon ah ay iska diiwaan geliyeen gaar ahaan magaalada taybajula ee gobolka jiabas ee waddankaasi
warbixintii ay magaalada jeneva kasoo dirtay liisa shaleyn waxaana soo koobayay cabdixakiin maxamuud shirwac
mar kale dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan barnaamijkii xiisaalaha ee hambalyada heesuu inoo soo noqdaa oo inoo soo socdaa dhegaystayaale haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal iyadoo la filayo in doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada qaarkeed ay dhacaan dhowaanahan ayaa odayaasha iyo xildhibaanada qaar waxay ka digayaan in dowladda dhexe ee soomaaliya ay fargelin ku samayso doorashooyinka la filayo inay dhacaan koonfur galbeed oo doorashada madaxtinimada la filayo inay dhacdo bisha nofembar aynu ku guda jirno ayaa malaaq deero yacquub isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka waxa uu sheegay in uu ka digayo in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay fargelin ku samayso doorashooyinka v o eda ayuu toddobaadkan la hadlay waxawaay wiilasha musharaxiinta ah amba siyaasiyiinta musharaxiinta waxay u dhasheen koonfur galbeed dhammaantooda waxay xaq u leeyihiin inay la doorto waxay xaq u leeyihiin inay isa soo sharaxaan waxay xaq u leeyihiin in ay mataqaanaa loobankooda ay samaystaan laakiin waxaa dhacday annaga ma nihin dad oo meel iska jooga waxaanu nahay dad dawlad ah xildhibaano ayaanu leenahay xildhibaanada boqol iyo afartan iyo sagaal xubnood waayo codka kaasaa laga rabaa dawladdii intay soo baxday oo wasiiro iyo mataqaana ay soo dartay ayay leeyihiin hebela musharaxa ah dawladda wadata annaga dawladda qof wadato ma rabno waxaan rabnaa qof oo musharaxa muwaadin ah koonfur galbeed u dhashay iskiis ugu soo go'day in dalkan i dadkan wax u qabto marka dawladii wasiirka gaashaandhiga meesha yimid oo uu leeyahay waxaana taageero u nahay ninkaasi marka waxaa kaloo jirtay nin muwaadin ah isi soo sharaxay ayaa la leeyahay isma sharaxi karo marka waxaa kaloo laleeyahay hebel hadduu soo bax ma aqoonsanayno marka waxyaalo noocaas ayaa laakiin ilaa iminka meel ay dowladda si maaragta rasmi ah ugu sheegtay ninkaanan wadanaa ma aanan arag laakiin haddii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dowladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq uma lahan inay is-sharaxaan inay is-sharaxaan xaqay u leeyihiin ciddiitan ma leh annaga odayaashii dhaqankaa nahay wiilasheena waa noo wada mid laakiin in la yidhaahdo nanoo meeriyo oo la yidhaahdo kanaa fiican oo kanaa wax tara ah ma ma nihin annaga dad oo hadde umi ah oo wax kala garayna ma nihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad leh dad dal iyo deegaan leh mustaqli ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doortaan kaasi waxa uu ahaa malaaq deerow yacquub isaaq oo ka mid odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan lagu qabtay dood looga hadlayey saameynta bulsho ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaha sida xashiishka iyo shiishadda oo ku soo badanaya magaalada muqdisho dowladdu waxay tilmaamtay inay wax ka qabanayso arrimahaasi oo idil deegaanka la foole ee duleedka muqdisho toddobaadkan waxaa lagu dilay lix qof oo saddex ka mid a isku qoys ahaayeen dadkan ayaa la sheegay in gaari ay la socdeen dhexda lagu joojiyey kadibna lagala degay dabadeedna halkaasi lagu toogtay sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle
naxariisto ilaahay qabrigooda ha u nuuriyo qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yidhaahdo maaragtay warma xamisonaheeda oo degmada wallaweyn ka tirsan qaarna waxay ka yimaadeen magaalada afgooye qof xanuunsan bay laba ka mid ahandhee wadeer kalena waxay ahayd dad ayagana danahooda kale u socdaa gaari yar oo nooca loo yaqaano felder ayay wateen oo soomaaliya loogu yaqaano khaasatan muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo waa gaari yar oo nooc iyada yaryar oo tagsi ahaanta loo isticmaalo waayo saddex ka mid a hal qoysi ahay laba isla dhalatay iyo abtigooda saddexda kalena waa israaceen weli sababta lama xaqiiji karo markay la foole maraayeen ayaa maaragtay malishiyaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaaribta wata baa warkan kusoo maaragtay gaarsiiyey inay ku horjareen gaarigi markuu joogsaday in maaragtay lagala degay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiye meeshaas lagu toogtay lixdoodaba holada gaari ku horgoysay baaritaanka kulley hadeertaan qeybo kamid a baa la gartay insha allah hadduu ilaa raalli ka noqdan waxaanu rajeynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan waa dad la yaqaano sida hadda xogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaaro dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulley qaarkood sida xogaha nagu soo gaareen insha allah haddana waa lagu raag joogaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo v o eda toddobaadkan la hadlay odayaal dhaqameedyo ka soo kala jeeda beelo dhowaantan ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka sool ayaa ku warramay in colaadda deegaanadaasi ka alowsan loo baahan yahay in la joojiyo deegaanka dhimay toddobaadkii hore waxaa la tilmaamay inay ku dhinteen dad lixdan ruux kor u dhaafaya ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo boqol gaaraysa magaalada nairobi toddobaadkan waxaa ka bilowday shir shan maalmood soconayey oo ay ka qayb galeen howlgalka midooda afrika soomaaliya amisom iyo dhinacyo kale oo muhiim oo ay ka yeelanayaan qorshaha howlgalka amisom gaar ahaan sidii loo hirgelin lahaa qorshaha ka bixista ciidamada amisom ee soomaaliya ayaa waxaa looga dooday dib u ogis in lagu sameeyo qaabkii ciidamada dowladda soomaaliya loogu wareejin lahaa amniga meelaha ay amisom ka baxaan waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hore dhaca barnaamijka aad ku maqasheen xildhibaanno iyo waxgarad kale ayaa waxay ka digayaan in dowladda soomaaliya ay fargelin ku samayso doorashooyinka madaxtinimada ee la filayan dhowaanahan ay maamul goboleedyada qaarkood qabsadaan haddaba walaacan ay dadku muujinayaan xildhibaanada iyo waxgaradku muxuu yahay muxuuse salka ku haya arrimahaas iyo arrimo kaleba waxaa ila faaqidi doona maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho jooga ayuuna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii noogu yahay maxamed maxay tahay baqdintan iyo walaacan ay muujinayaan odayaasha iyo waxgaradka ee ku aadan in fargelin lagu sameeyo walaacan dowlad kasta meesha timaada laga muujinayo wax cusub maahan waxaad ogtahay in yani asaaskii ama dhismihii maamulkii galmudug in dowladdii xilligaa jirta xasan hogaaminaya uu si weyn yani dowladdiisi loogu eedeynaya inuu farageliyey oo ashkaas asaga raalli ka yaha kasoo saaray hirshabelle sidaasoo kaleeto shariif axmed oo asaga laftirkiisa yani xilligii uu imaanayay ay madoonun allah naxariistay culeys noocaas jiro dadkuna ay ay lix gobol ay u kala duwan lakin dowladda fargelinteeda aakhirkee noqotay inuu shariif uu madaxweynaha looga haro middan hadda marka jirta waxaa umalaysaa in tii un laga cashir qaadanayo oo dowladdan hadda walaaca uu jira uu keenayo yani ficilo hadda maalmahan jiray oo dowladdu ay sameynaysay oo khilaafka maamul goboleedyada ay uga faa'iideysanayso iyo waktiyadoo sii dhammaanayo in ay meesha ugu wareejiso marka sida dad badan ay ku eedeynayaan marka waana wax iska dhaqan caam oo iska jira waay marka la fiiriyo waxaa jirtay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya xiriirkooda muddooyinka ugu dambeeyey uusan wanaagsanayn marka arrintaasi jiritaankeeda darteed ma laga yaabaa inay saameyn ku leedahay in dadka qaar ay walaac ka muujiyaan in dowladdu ay fargelin ku sameynayso doorashooyinka la filaya inay dhacaan dabcan walaaca xaqiiqada oo ugu xooga badanna wuxuu ka imaanaya waa koonfur galbeed marka maamuladana si u dhan yihiin hadda waktiyadooda qaarna khilaafaa la hareeyey oo galmudug oo kaleeto puntland iyo iyo jubbaland iyo maaragtay iyo iyo koonfur galbeedna doorashay galayaan marka sida dadka ay hadda ayay gacmaha ku taagayaan ama walaaca badan ee dadka deegaanada ay ka muujinaan waxay tahay in dowladda ay uga faa'iideysan doonto khilaafka kala dhexeeya maamulada iyo waqtiga waqti doorashoodkooda oo xilligan kusoo aaday inay meesha ay dad ayaga markaa siyaasad ahaan isfahmi karaan ay meesha yimaadaan gacan weyna ay ka geysata midaas qolooyinkaana waxay isku dayaan ayaguna inay noqdaan kuwa dib usoo laabto marka loolanka ugu xoog badan oo hadda taagana midaas ah kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti noogu ahaa dhegaystayaal intaas ayaan barnaamijka ku soo gebagabaynaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegaysateen waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan haatana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka aan ku bilaabayno wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabo sheekh nuur iyo khatro cabdiraxmaan axmed iyo maryan cabdiraxmaan axmed maxamed cali daahir faadumo cali daahir iyo xaawo cali daahir iyo cabdulqaadir cali daahir juulaay iyo shukri cali daahir iyo nuuro cali daahir iyo bashiir cali daahir wuxuu ku magac dheeryahay caanaboore iyo qaali cabdikariim maxamuud nuur iyo cusmaan maxamed cusmaan wuxuu ku magac dheeryahay cusmaan nuur iyo madiine xuseen guray xoriye xuseen guray faadimo xuseen guray khadiijo xuseen guray nasteexo yuusuf macalin iyo nafiise yuusuf macalin iyo qalanjo yuusuf macalin iyo ugu dambayntii muslimo axmed shirbow iyo khatiro cabdiraxmaan axmed dhammaan dadkana waxay tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah axmed cabdiraxmaan axmed iyo marwadiisa iisho xuseen gurey oo ku aqalgalay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed waxay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed iyo shiino jaamaca maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed khadar sulaybaan maxamed ifraax cali maxamed iyo shiine cali maxamed iyo siciid cali maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdi maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxa ay jecel yihiin inay taaniyada hawada u marayaan hinda cali bandaay iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed axmed xasan oo meerkoodu uu dhowaan ka qabsoomay burco ducaduna waa xaggayna leeyihiin waxaan leenahay meerka maxamed axmed xasan iyo hinda cali bandaay waxaan eebbe uga baryaynaa in uu u horseedo guur kheyr qaba iyo nolol raaxo badan anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna haddaan soo qabto intaadan heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahim oo aadan soo qaban waxaa ugu horeeya dadka diraya adeer cismaan guuleed axmed iyo caruurtiisa aabe cali guuleed axmed iyo caruurtiisa hooyo ubax daahir warsame cali daahir warsame iyo caruurtiisa cismaan daahir warsame iyo caruurtiisa aabe salaad ibraahim guure iyo caruurtiisa adeer cabdi ibraahim guure iyo caruurtiisa adeer jaamac ibraahim guure iyo caruurtiisa iyo edo xabiibo ibraahim guure iyo caruurteeda iyo xaawo cabdulle xasan iyo xaliimo cabdulle xasan iyo caruurteeda iyo cabdiraxmaan cabdulle xasan iyo caruurtiisa dhammaan asxaabtan waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho oo farxadla u dirayaan aabe xuseen salaad ibraahim iyo hooyo fardowso cismaan guuleed oo afar labaatankii bishii oktoobar ee hadda uuna dhaaftay ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanna wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey xasan xuseen salaad waxaanu ilaah uga baryaynaa inuu noqdo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin heesta ugu horreyso ee dhegeystayaashan aan u ciyaareen caasho waxaa wada dil ugu luqaynayaa zahre axmed jaamac iyo cabdinaasir macalin
eganahaydo laba goor sudki helay looli eganahaydo looli eganahaydo laba goor sudki helay duulkuliqay cariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay ollaama ubaaxiyo isku laray calintii ligleeganayaan ollaama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganayaan saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugaley lafqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugaley lafqabuujiya maxaaka lilaahiya cashaqa allalini maxaaka lilaahiya cashaqa allalini
waa tahay cododkii zahra axmed jaamac iyo cabdinaasir macalin haddaan taas ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray adeer khadar iyo sidoo kale adeer saadaan baa la yidhi iyo eedo fartuun cali sheekh iyo eedo foos cali sheekh abaayo maryan nuur maxamuud baa la yidhi iyo sidoo kale shankaroon maxamed iyo cabdulaahi maxamed iyo abowe muuse mukhtaar iyo abowe cumar maxamed iyo ayeeyo saynab axmed cali ayeeyo xaliime maxamed iyo awoowe axmed maxamed baa layidhi dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan aabe cali cumar maxamed iyo hooyo samiire axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho saddex iyo labaatanki bishii oktoobar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo bay yidhaahdeen kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali yuusuf iyo hooyo xabiibo cabdulaahi iyo cabdikariin cali yuusuf iyo cabdifataax cali yuusuf cabdishakuur cali yuusuf raxmo cali yuusuf iyo shukri cali yuusuf iyo farxiyo cabdi cabdulle iyo nuuro cabdi cabdulle iyo siciido cabdi cabdulle iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir axmed xaaji gurey loo yaqaano iyo sharmaarke axmed xasan xaaji cali xaydar xaaji iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo caasho mahad cabdulaahi iyo hindiyo cali sabriye xamdi cabdulaahi raage iyo maryama saalax xasan iyo naciimo ismaaciil xuseen shukri xasan maxamuud iyo yaxyo barre cali iyo ugu dambaystaa cabdi naasir cali sabriye waxayna taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan maxamed cali yuusuf iyo samiiro salaad sabriyo oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waaraah eebbana uu kala siiyo ubad qayr qabaa aamiin aamiin ayaan anaguna leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay v o a talaamantii marka xiga baa layidhi annagoo kale ah ruqyo sheekh maxamed dhuub xasan cabdishakuur maysoo xeri iyo xuseen cabdishakuur iyo cabdirashiid cabdishakuur maryamo cabdishakuur dhammaan reer cabdishakuur maxamed kuuleh macalin iyo cadow mursal cabdiraxmaan maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale iyo mukhtaar daahir dhurre iyo cabdiraxmaan abuuleh bakar buu ku magac dheer yahay dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad u dirayaan nahmadey cabdishakuur oo ku magac dheer ciirow iyo cibaade manuur oo ay gabadh ugu dhalatay baydhabo janaa balyar gaar ahaan xaafadda wadajir laanta shanaad waa tahay gabadhaasi u dhalatay madey iyo cibaade waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhiga midii soo weynaata dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tartaamin mar kale ayaan ku noqonaynaa dhankii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta halkudhegeedu yahay indhadeeraley iyo codkii fanaanka xuseen yuusuf rabi
dereley iyo codkii xuseen yuusuf haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan caasho mar kale dib u jalacaynaa waxaa noo baaqayaa aabe faarax xasan cumar iyo nuurudiin faarax xasan iyo camaal faarax xasan cabdisalaan faarax xasan injineer cabdiqaadir cabdi cali iyo idriis cabdi moxamed iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi wadaadyare iyo seef cabdulaahi iyo seef xasan iyo kamaal cali cumar iyo axmed suleybaan iyo yuusuf macalin xasan dheeg cabdifataax macalin xasan cabdulaahi aadan axmed nimcaan iyo xasan xasan maxamed ay yidhaahdeen iyo ayaan ibraahim iyo maryan cabdulaahi iyo xaliimo nimcaan iyo fadxiye yuusuf qaali maxamed iyo faadumo maxamed iyo axmed maxamed iyo farxaan macalin iyo waxa ay yidhaahdeen haaruun cabdulaahi aamine cabdulaahi iyo ugu dambaysta nimcaan maxamed dadkaas dhammaantood waxa ay kala joogaan jinacsani jigjiga boorama hargeysa daag dheere diridhabo iyo adisababa waxayna jecel yihiin inay bogaadin iyo heestanba ay gaarsiiyaan qadar faarax xasan iyo hibe aadan maxamed oo waxa ay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay jinacsani gaar ahaan daag dheere waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee manahyada kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaan aniguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya dadka diraya abenuur bitow cabdi iyo caruurtiisa shariifo bitow cabdi iyo caruurteeda aamine maxamed cali iyo caruurteeda xaaji buulle bitow xaaskiisa iyo caruurtiisa brofesor maxamed mukhtaar xaaji wuxuu ku magac dheeryahay brofesor gaafow iyo adeer xaaji maxamuud xaaji maxamed iyo faadumo nuur bitow iyo caruurteeda sucaado nuur bitow samsam nuur bitow mubaarak nuur bitow gacal nuur bitow iyo sidoo kale ayaan xaaji buulle bitow iyo caruurteeda ismaaciil xaaji buulle bitow maxamed deeq xaaji buulle bitow iyo faysal xaaji buulle bitow waa dhammaan reer xaaji buulle bitow rufaaci baa ku jira cabdiraxmaan wuu ku jira iyo sidoo kale xaawo aadan nuurto macalin xasan iyo caruurteeda iyo sidoo kale cabdulqaadir xaaji cabdulle warqadu way sii socotaa iyo shukri aadan bitow iyo xuseen aadan bitow iyo maxamed aadan bitow iyo ugu dambayntii shamso axmed yuusuf iyo aadan nuur bitow dhammaantood waxaay joogaan soomaaliya kanada sacuudi arabiya australia kanada iyo kuwait waxaanay dhammaantood iyagoo isku duuban tahaniyad aan la soo koobi karin ee hawada u marinayaan aabe maxamed nuur bitow cabdi iyo hooyo khadiijo maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada wallan weyn taariikhdu markay ahayd baa layidhi laba iyo labaatankii bishii oktoobar ee haddana dhaaftay ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanna maalinimo isniina baa layidhi waxaana loo bixiyey sulaymaan maxamed nuur bito waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ducadana waxaa la yidhi waa xaggiina ibraahim xasan daandurey iyo adiga adiga waaye waata ibraahimow oo kii soo weynaadaan leenahay caasho oo waalidkiina wax tara aamiin
waa tahay waxaan markana dhegaystayaashana u ciyaaraynaa dhabta miyaan ku saaraa waxaa wadajir ugu luqaynayaa siciid mirax eder iyo kisi xajar
adigiyo kalgaxalkii xidigada jira
waliba igama dheerayn
Dabka miyaa- miyaa ku socdaa?
intan kula nacaya intan kula nacaya
Imika dusumiyo miyaa soo dhawaada?
waliba igama dheerayn
Dabka miyaa- miyaa ku socdaa?
intan kula nacaya intan kula nacaya
dhabta miyaa ku saaraa codadkii siciid mire iyo kiisii xaaji aadan dhambaalkana wuxuu nooga yimid raxme ibraahim maxamed iyo seegeeda cabdi bilo cabdi iyo carruurtooda faadimo ibraahim maxamed iyo seynab ibraahim maxamed iyo xaawe ibraahim maxamed iyo aanise ibraahim maxamed iyo xasan ibraahim maxamed xaliimo maxamed amiin iyo maxamed xaaji isaaq iyo nuur xaaji isaaq sacadiyo xaaji isaaq xasan xaaji isaaq ruqiya xaaji isaaq yaasiin ibraahim falastiin khaliif yuusuf abwaan sanyare iyo isaaq uulow dhammaan asxaabta waxay taaniid gaarsiinayaan nasteexo macalin maxamed iyo cabdirasaaq ibraahim oo gabdhay ugu dhalatay degmada kuntunwaarey ee gobolka shabeellada hoose gabadhaasna waxaa loo bixiyey yidhaahdeen xabso cabdirasaaq ducaduna waa caashucuud ay leeyihiin haya caasho xabso waxaannu ilaahay uga baryaynaa inay noqoto tii soo weynaata ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin dhambaalkan gacanta ku hayana waxa uu naga soo gaaray faadumo muumin maxamed iyo xasan muumin maxamed iyo shucayb ibraahim maxamed maxamed ibraahim maxamed mustafa ibraahim maxamed iyo cabdulqaadir ibraahim maxamed iyo maryan aadan maxamed saynab aadan maxamed iyo ditoresa khadiija aadan maxamed iyo sumaya aadan maxamed iyo ditoresa xaawo qaasim maxamed dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan isaaqa muumin maxamed iyo marwe faadumo xasan oo maalintii isniinta labaiy labaatankii bishii oktoobar ee sanadka laba kun sideed iyo toban uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layiri degmada shibis waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa aamiin ayaan anigun raacinaya waa tahay waxaan idin haynaa dhegaystayaal heestaal kudhigeedu yahay cadceedaha iyo shukri shaqaysa
Thank you.
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya ibraahina waxa uu naga soo gaaray waad salaamantii baa layidhi v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaa waa tahay marka xiga baa layidhi waxaa tahaniyad diraya dhammaan reer maxamed weli xuseen iyo dhammaan reer maxamed jaamacaho iyo maryamo maxamed abti bindi maxamed aadan iyo xaaskiisa ardooh nuuriye saahid iyo carruurteeda saynab maxamed weli xuseen iyo ruqyo maxamed weli xuseen iyo maryama xadiis maxamed weli xuseen iyo aamina suweyda maxamed weli xuseen iyo cabdishakuur maxamed weli xuseen iyo cabdiraxmaan maxamed weli xuseen waxaa sidoo kale dadkan tahnida diraya ku jira ibraahim eh, shirif buulow iyo dhuux axmed xuseen iyo aamine ifraax waa aamine ifraax cabdi dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa la yidhi waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan faadumo sahra maxamed weli xuseen iyo saygeeda siciid maxamed jaamac oo wiil ku dhashay ah, gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin siciid maxamed jaamac ducada waa v o baa la yidhi waa tahay maxamed amiin waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray midow maxamed amiin hooyo sacadiyo xaaji isaaq iyo xasan xaaji isaaq iyo hooyo ruqyo xaaji isaaq iyo cabdi bila cabdi yaasiin ibraahim isaaq uulow iyo dhammaan reer cabdi bila cabdi iyo reer ibraahim maxamed oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan faadimo macalin aadan iyo waxay yidhahdeen xasan ibraahim maxamed oo gabar ugu dhalatay degmada kuntunwaarey ee gobolka shabeellada hoose waxay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sawdo xasan ibraahim waxaan leenahay sawdo soo weynaa noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda baa facda
labadii isdoortee isku laabaade ibraahim heesaas kuma jiraan heestaasaan dhegeystayaasha uga tegayna Ya codka salaam.
macaan fanaanada khatara daahir cige heestaasay ku luuqaynaysay labadii isdoortay ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono haddii aalaydma toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
waagaag dhegaystayaal ibraahim iyo caashina aad bay u mahadsan yihiin annaguna heestaasaan idinkaga tegi doonnaa idaacaddii galablamina kusoo gabagabayn doonnaa waxaa si wada jira idaacadda idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwac iyo weliba soo saariistii iyo isku dubaridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo
Waxaan laama doodaba waxaan laama